magaalada beedhabo xarunta gobolka baay waxaa laga daafuray tababar ku saabsan sharciga dhulalka dowlada koonfur galbeed kaas oo socon doona muddo laba maalin ah tababarkan ayaa waxaa loo qabanayaa ururada bulshada rayidka qareenada saxaafadda iyo odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada beedhabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed aadan ayaa faahfaahin ka bixiya ujeedka tababarkani maanta shirkeen wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dhulka kaasoo looga doodi doono sidii loo dardargeli lahay khilaafaadkiina loo yarey lahay sababahoo ah waxa waaye buuqii dhulka batay annagoo ka socono marka wasaaradda howlaha guud waxaan qorshayna marka inuu dhulkaas sharciyada laga hadli doono ay noqdaan sharci ku dhisan cilmi iyo caqliyad kuna dhisan aragtida dowladda koonfur galbeed iyo aragtida cilmiyaysan ku dhisan siaan u horumarina magaalooyin nadiif ah loo helo bulsho nadiif oo caafimaad qabtana loo helo dhulka dadkao dhan waa ku filan yahay sababtoo ah ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi alam najcal ilarda kifaatan axyaaa wa amwaata allah wuxuu leeyahy miyaysan idinku filn idinku filnaansanin ama idin deeqsanin dhulka kiina dhintay kiina noolba sheekada warka waxa waaye nacam ilaahay waa nagu filnaysay dadka dhintay maanta nin walba dee adduunka intuu joogo wuxuu shaqaystay wuu haystaa sharci khayr wuxuu shaqaystay wuu haystaa nin walba in ku filan waa haystaa dadka problemka dhibaatada haysateen waa un dadka dunida ku nool sababoo ah nin wax asaga lahayn raadinaayo iyo nin wax asaga ley laga xoogayo dadkaba intaasay ay u badihiin sababtay keenaysana waxa waaye dee jahliga ummadda ay ku nooshahay waayo iyadoo soddonkii sano dalka uu ka maqnaay dowladnimadii dalka uu maqnaay ayay dhacay isku dhexyaacii sababay iyo sharci la-aantii dadka la qabsadeen marka waxaan rabnaa inaan hormarino insha allah shuruucdaas si loo helo horumar bulsho caafimaad qabta in la helo marka shirkeena intaas tababarkaani ayaa waxaa lagu baran doonaa sharciga dhulalka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo inta badan iska qabsiga uu ka yimaado dhulalka taas oo keento in uu ka dhasho dagaal beleetada inta badan ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya